cali waxaa lagugu eedaynayaa dembiga ah dil kas ah iyo dhaawac adigoo si bareer ah u dilay marxuum cabdirasaaq yuusuf guure oo ahaa wade mootobajaaj isla markaana aad dhaawacday dhibbane cali xaashi mataan dembigaas oo ka dhacay degmada hodan taariikhdu markay ahayd siddeeddii bishan shanaad dhegaysiga garmaqalka la xidhiira eedaysane cali maxamuud axmed intaas ayuu ku dhammaystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto